سورة الكوثر
alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin bismi illaahi alraxmaan alraxiim inaa acطaynaaka alkowhar allah wuxuu yidhi inaa acطaynaaka alkowhar annagu waxaanu ku siinay khayr fara badan baanu ku siinay ama darkii weynaa baanu ku siinee khayrka badnaa haddaad nebi moxamed tahay sala allahu alayh wasalam fasalli lirabbika tuko rabbigaa daraaddii u tuko wanxar rabbigaana wax u gowrac bimacnaa u dhuundhow inna shaani'aka ka kunacayee kula colloobayaa huwa alabtar waa kii markaa goblanka ahaa weey ee khayrkiisu uu go'naayo aan khayr ka lahayn weeyaan kii aan cidhibta lahayn weey suuraddan suuratu lkowthar culammadu waxay isku khilaafaan ma makiya mise waa madaniya bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen suuraddu waa makiya ayay yidhaahdeen culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen suuraddu waa madaniya jamaahiirta culammada waxaa loo nisbeeyey inay suuraddu madaniye tahay waana sida markaa culammada qaarkood ay arjaxeen oo nawowi wakayruhu ka mid yihiin inay suuraddu madaniye tahay xadiis baana soo arooray sheegaaya soo degitaanka ay suuraddani soo degtay markay soo degtay nebigu sala allahu alayh wasalam sidii waxyi raggam ayoo kale inuu noqday dabadeedna inuu markaa yidhi suurad baa laygu soo dejiyey dabeedna markaasuu akhriyey oo uu markaa nebigu bisimka ka bilaabay dabeedna suuradda sidaa ku dhammeeyey xadiiskuna wuxuu ku sugan yahay saxiixa ayuu ku sugan yahay waxay kaloo culammada qaarkood ka deliishadeen bisimku inuu suuradda ka mid yahay ayay ka deliishadeen maadaama nebigu sala allahu alayh wasalam xadiiskaas uu bisimka akhriyey suurat lkowthar yacni in bisimku suuradda ka mid yahayna waa ka deliishadeen yacni culammada qaarkood suuraddani waxay sheegaysaa nebiga sala allahu alayh wasalam khayr fara badan oo la siiyey kowthar waa fawcal min alkahra wasnigu waa fawcal kasro oo fara badnaanshaha ah baana laga keena marka waxay culammada qaarkood ku fasiraan alkhayr alkaiir ilaahay wuxuu ku siiyey khayr fara badan khayrkaa faraha badan leh waxyaalo badan baa markaa soo gelaya waxyaalo badan ayaa soo gelaya oo nebinimadii iyo qur'aankii iyo waxyigii iyo fadaa'ishii kale iyo khasaa'istii kullu daalika waxay soo gelaysaa alkowthar alkhayr alkaiir khayrka faraha badan leh culamada qaarkoodna waxay ku fasireen alkowthar in looga jeedo darka nebiga sala allahu alayh wasalam xadiis baana sheegaya huwa nahrun wacadaniihi rabbii waa markaysaa markaa durdur ilaahay isiiyey weeye kowtharku nebigu sala allahu alayh wasalam inuu sidaa ku fasiray inuu sidaas yacni ku fasiray culamada kale waxay ku xambaarayaan wax ka miduu nebigu tilmaamay laakiin inuu ku koobaayo ugama jeedo kowharna asal ahaan waa fawcal min alkasra oo waa khayr fara badan marka xawdku waa ka mid yacni markaa khayrka faraha badan waxay ka dhigantay yidhaahdeen alxaju carafa xajku waa carafa dee waxaa lagu ijmaacsan yahe o laysku waafaqsan yahay xajku inaanu carafo keliya ahayn ee arkaan kalena waa leeyahay xajku laakiin waxaa laga tilmaamayaa rukniga ugu muhiimsan ayaa carafo ah taasaa looga jeeda marka tanna huwa nahrun wacadaniihi rabbi ama nahrun acdaaniihi rabbi waa durdur ilaahay siiyey kowharku waxaa looga jeedaa kowharka waxyaalaha ugu sii muhiimsan inay ka mid tahay baa laga tilmaamaya waxyaalaha kale e khasaa'ista a laftoodu kowharka waa soo gelaya calaa kulli xaal macnuhu waa qariib culamada qaarkood daahirka xadiiskaasay qaateen oo waxay yidhahdeen kowharka waxaa la yidhahdaa darkaasaa markaa la yidhahdaa nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam inuu markaa jiro dar waxa weeye ummaddiisu ka cabbi doonto oo la siiyey inuu jiro wuxuu sheegay darkaasi inuu yahay dar ballaadhan oo masaafo bil la socdo ayuu markaa la eg yahay yacni markaa dherarkiisu ballaadhkiisu iyo dherarkiisuna waa isleegyihin yacni weel baa yaalla hareerihiis weelkaasi waxay ka dhigan yihiin sida xidigaha markaa cirkoo kale ayay ka dhigan yihiin xagga faraha iyo xagga quruxdaba ninka qurqudho biyaa ka cabba darkaas man shariba minhu sharbatan lam yadma bacdaha abada wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam qurqudho maraka ka cabbaa weligii dib uma haraado weligii dib uma haraado marka darkaa waxaa ka cabbaaya ciddii shareecada nebiga sala allahu alayh wasalam ku qumanayd ictiqaadan wa camalan ictiqaad ahaan iyo camal ahaanba oo caqiidadooduna ay saxnayd ya camalkooduna uu wanaagsanaa ciddaasaa ka cabbaysa dad laga caydhinaya darka nebigana sala allahu alayh wasalam waa jiraan oo wuxuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam layudaadanna rijaalun can xawdi kama yudaadu albaciiru adaallu unaadiihim rag baa darkayga looga baacin doonaa sida awrka baadida aad darkaanu lahayn looga eriyoo kale ayaa rag looga baacin looga baacin doonaa looga eryi doonaa darkayga ya raggaa qaarkood nebigu waa garanaya sala allahu alayh wasalam unaadiihim waa u yeedhaa buuri ya asxaabii asxaabii wa fii lafdin ummatii ummatii markaasaan idhahdaa waa asxaabtaydii ama waa ummaddaydii baan idhahdaa buuri markaasaa laygu yidhaahdaa buu yidhi innaka laa tadri ma axdasuu bacdak ma garanaysid adigu waxay dabadaa soo darrisiiyeen oo la yimaadeen kama warqabtid ayaa laygu yidhaahdaa wuxuu xadiidku ku tusinayaa nebiga markii la oofsaday dabadeed ummaddiisu waxay fali doonto iyo waxay markaa ku sugnaan doonto wixii hore loogu sii sheegay mooyaane wax kale inaanu ka ogeyn oo waxa adduunyada ka dhacaya hadda nebigu inaanu ka warqabin taasaa xadiidku ku tusinaya ila waa taa lagu yidhi innaka laa tadri ma axdasuu bacdak saasaa lagu odhan doonaa halka dadka qaarkood ay aaminsan yihiin yacnii awliyada qaarkood yacnii arlada waxa ka dhacaya oo dhan waa ka warqabaan cid kastoo u yeedho waa maqlayaan cid kasta waa arkayaan waa maqlayaan ya yani waxa weeye arladuu taaka taaka ugu jiraa ya yani sidaa ay dadka qaar ka aaminsan yihiin waxaasi waa caqiido baila wax baailaan sax ahayn wey nebi moxamed haddii la yidhi ma oga wuxuu markaa dabadii ummaddiisii ay la timi ma cid kale ogaan karta bale markuu nebigu joogay sala allahu alayh wasalam meel kastoo adduunyada ka mida waxa ka dhacaya nebigu ma taalacanayno ma arkayn dadka qaar waxay ka aaminsan yihiin hebel waa min ahlukashfiyo yacni meel walba adduunyadu waxay ka dhigantahy sidii bilayr sidaa u hoos yaalla markaasuu bed iyo berri qaaradaha adduunyadao dhan wada arkayaa ya waa ildheero meel walba waa arkayaa ilaa bedda gunteeda ilaa qaaradaha fogfog ya meel walba saasuu arkayaa wax walba waa ogya war waxaasi baail weeye waa waxaan jirin ya nebi moxamed sala allahu alayhi wasalam markuu gaaladii la dagaalamayey ciidamadii gaashaanbuurta ee soo duldegay madiine duleedkeeda muu odhan wax kastay ku tashanayaan dhegteeday ku soo dhacaysaa waa maqlayaa wax kastay samaynayaanna waan arkayaa ma odhan madiine duleedkeedana ay degan yihiin saxaabi buu nebigu u diro uu yidhi yaa markaa yaa man ya'tinii bikhabari qowm war yaa ii keenaya duulkan markaa warkooda yaa ii keenayo cadowga iisoo warkooda iisoo sugaya ma odhan anaa daalacanaya dhaxan daran baa dhacaysa waa dhowr iyo cabsi baa jirta cadowgii in la dhex galaa la rabaa warkooda in la soo ogaadaa la rabaa ya dhaxanta dhacaysaana la- lama nuucsan karo waa dhaxan aada u daran iyo dabayl baa dhacaysa waa la qarqarhaya saxaabadii hore markay u kici waayeen baa nebigu wuxuu ku yidhi qum yaa xudayfa xudayfaw istaag ordo inoo keen warka markaa nimanka mar hadduu nebigu imagacaabay buu yidhi waxaan kaga fursadoo kaga baaqdaa yacni ma jirto halkii baan dhaqaaqay buuhi sidii baan ku socday waan dhex galoo iyaga ciidanka dhexdiisii baan dhex gala waxaan arkay buu idhi ninkii ciidanka watay ee odayga ahaa ee abu sufyaan oo dab kulaalaya oo dabaylina si xun u gelayso anigu maadaama markaa shaqadaa nebigu ii diray dhaxantiiba waa layga kor qaado wax dhaxanaan dareemayaaba ma jirto inaan kaad ku dhex soconayo kale ayaad mooddaa buuri ciidankoodii markaan dhex galay oo aan iska dhex fadhiistay ayaa ninkii abu sufyaan wuxuu yidhi ee hoggaamiyihii ciidanka ahaa "Aa, war baan sheegayaaye nin walowba ninka kugu xiga aqoonso wuxuu is leeyahay warkayaan lagaa rarin markuu sidaa yidhi baan anigu labadii har eraha iga xigay ku booday buhi war ku maataa markaasuu hebel baana kii kalena markaasaan ku aniga cidiba ima weydiin bu labadii hareeraha iga xigeyn baan kanna ku boodo aan idhi kumaa tahay kanna ku boodo markaasaan idhi kumaa tahay mid waliba markuu igu yidhi hebel baan waxaan iska dhigay sidii mid gartay cidiba aniga ima weydiin buuri markaasuu dabeedna wuxuu yidhi waxa inagu dhacee meesha inaga qabsaday waa aragteen abu sufyaan baa odhanaya qoladii yani waxa weeye eh, yuhuudda ahaydna waynagaga baxday arrinkii qolihii katafaan laftoodu yani iyaguna waa in adigu warar noocaas u sheegay dabadeed markaa wuxuu yidhi waa waa guuraynaa waa iska tegaynaa halkiibaa dabeed markayse markaa waxaan ay ku guureen wuxuu yidhi haddaan is idhaahdo sidaan ugu dhowaaday buuhi abu sufyaan haddaan is idhaahdo leebka ku ku dhufo waan la heli lahaa buuhi laakiin waxaan xasuustay buu yidhi hadalkuu nebigu yidhi laa tuxdisanna shay-an waxaad soo darrisiisaad samaysa ayaynay jirin warka un soo sug sidaasaan ku daayay buuhi markay guureen oo ay sidaa u ambabaxeen oo dabayshiina si xun u gelayso wixoodii ay ka kala tuurayso ya ayaan dabeedna anna ka soo noqday buuhi nebigu warka sidii ugu keenay dee nebi moxamed muxuu odhan waaya anaa daalacanaya anaa hadalkooda maqlaaya muxuu saxaabiga ugu diraaya maalintii beder markay dhici doonto nebigu sala allahu alayhi wasalam iyo saxaabadiisu meel bay degganaayeen ciidankii yacni safarkii uu waday abu sufyaan meeshii ay ka filayeen wuu ka leexiyey markuu helay tibaaxda warka ou ogaaday in markaa nebigu soo baxay sala allahu alayh wasalam dabeed waddadii laga filayey waa ka leexdayoo xagga markaa khooriga badduu maray meeshuu maraya iyo iyo meesha nebiga iyo ciidanka la socda ay deggan yihiin way isu dhow yihiin muu odhan nebigu sala allahu alayh wasalam anaa arko safarkaynu doonayna in yar bay inoo jirtaa waa kuwa halkaa maraya aan gaadhno halkan ma marayaan halkaasay marayaan waxaana laga rumaysan yahay dadka qaarkooda awliye loo qabo in adduunyadoo dhan shanta qaaradoodba waxa ka dhacaya berri iyo bad inuu sidaa u wada daalacanayo hor taallo oo indhihiisa ku arkay ta kale uu awood u leeyahay meeshuu doono inuu tago waxay ku leeyihin waa ahlu khudwo ahlu khudwa waa maxay adduunyadaa tallaabo uga dhigan tallaabada hadduu doono waa dheerayn karaa hadduu doono waa gaabin karaa dad baa aaminsan waxaa hadduu doono tallaabada intuu halka ka qaado ayuu cidhifka kale adduunyada dhigi karaa ahlu khudwa weeyaan bay ku leeyihin hal tallaabuu u saaxiib yahay hadduu doonana waa soo gaabin karaa markaasay leeyihiin shanta salaadood buu wuxuu ku tukadaa maka warsow kan jooga una aan marnaba tegin waxay leeyihin waa ilbidhiqsiyo saasuu markiiba u tagaa haddana markiiba soo noqdaa ya war muuqaalkiisa soo kana inaga faaruqin waa jasadkiisi iyo ruuxdiisii baa tagtay ku odhanaya marka kalena war waxaasi waa khuraafaad ahlu khudwa hadday jirto maa nebi moxamed iyo abubakar noqdaan maxay godka ugu jireen khaaru thawr saddexda habeen iyo saddexda maalmood ya maxay gaalka ula ballamayeen markuu nebigu hijroonaayey yacni waatay qurayshi go'aansato ay yidhaahdeen yacni moxamed iyo abubakar waa in la soo dilaa ninka nolol ama geeri ku keena ama madaxooda keena intaasoo geeluu leeyaha baa layidhi ya intaas oo geela ayuu leeyahay baa layidhi geelana carabtu aad iyo aad bay u jeclay marka god bay galeen buurtaa ku jira buurtaa ku yaalla aaru sawr aaru sawr bay galeen saddex habeen iyo saddex maalmood bay ku jireen ahlu khaطwo hadday yihiin may hal mar tallaabsadaan halka kale tagaan waxay u dhiibeen nin cabdullaahi bnu urayqid la yidhaahdo oo aan muslim ahayn oo gaalah laakiin nin aamina ahaa dalyaqaanna ah bay labadoodii rakuub u dhiibeen oo yidhaahdeen noo soo daaji saddex maalmood dabadeedna halkaa noogu kaalay dabeedna na kaxeeyoo na dal mari ujuurada intaa la egna waa ku siinaynaa xaqiiqatan nin aaminu ahaa ya dee ma iibsan ama ma odhan intuu gaaladii la soo ballamo war halkaasaan kula ballansanahay ee iska dhiga sidii qaar aan markaa dee waxba ogaynoo na wada qaqabta ya yacni saa ma odhan kuma ballan furin waa u ilaaliyey waa soo daajiyey khabarkii waa u ilaaliyey ujuuradiisii buu sidii ku qaatay sidii buu u kaxeeyey waddo dadka badankoodu aynay aqoonin ila dalyaqaan buu isagu ahaaye ayuu mariyey oo aan laga filay dadkiina waxa weye badankoodii dee saddexdii maalmood iyo saddexdii habeen baa la bayhoofay ya oo la daalay oo doonistii la doonaayey way yaraatay markan sidii buu deed ku kaxeeyey intaasoo maalmood iyo intaasoo habeen buu sii waday ahlu khawaanu nahayoo uma baahnin markaysagaa rakuubadane mar baanu tallaabsanayna may odhan sida dadka caadiga u lugeeyo bay u lugeynayeen oo u soconayeen sida gaadiidka caadiga u socda ee markaa awrta iyo halaha ahi ayay u soconayeen ee may duuleen ya haddii umuuruhu tamani iyo jeclaysi ay noqon lahaayeen oo ay ku xasili lahaayeen ninkaa waxaan la jeclaysan lahaa inuu islaamo laakiin maca alasaf ninkii waxaa weeye nebiga iyo abubakar kaxeeye madiine geeyey gaalnimo ku dhintay ya ma islaamin alhidaaya min allah gaalnimo ayuu ku dhintay marka calaa kulli xaal waxyaalaha noocaase la odhanayo hebel baa ahlu khawo ah hebel baa markaysaa markaa adduunyadao dhan daalacanaya hebel baa adduunyada maamula oo qudbi baa la yidhaahdaayoo umuurahoo dhan baa ku wareega maxay yidhahdeen waa quطbi bay yidhahdeen taduuru calayhi اlumuur caalamka o dhan isagaa maamulaya waa abaaiil waxaas waa waxaan jirin marka nebiga salى اllahu عalayه wasalam ilaahay khasaa'is badan buu siiyey ina acطaynaaka alkawhar marka ragga darka nebiga laga caydhinayo ayaynu joognay xadiiskiiye inaka laa tadri ma axdaثuu bacdak ma garanayo sidii waxay dabadaa la yimaadeen faaqulu kama qaala alcabdu الصaalix waxaan idhaahdaa buu ihi sidii addoonkii wanaagsanaa uu yidhi wakuntu calayhim shahiida maa dumtu fiihim falamaa tawafaytanii kunta anta araqiiba calayh addoonkii wanaagsanaa siduu yidhi waa ciisa loo jeeda ciisa bnu maryame calayhi الsalaaةu wasalaam ayaan idhaahdaa yani waxaan markhaati ku ahaa intaan dhex joogay markaad i oofsatay adiga ayaa ilaalinay adiga ayaa ilaalinay markaasaa waxaa laygu yidhaahdaa buu idhi lam yazaaluu murtadi'ina calaa acqaabihim kamay bixinoo kamay zuulin inay cidhbahoodii dib uga laabteen fa aquulu suxqan suxqan dabeedna waxaan idhahdaa buu naarta ku fogeey ha ku fogaadaan naarta marka almuhim dadka qaarkood darka nebiga sala allahu alayh wasalam waa loo diiday axaadiista darka nebiga ku soo aroortayna waa axaadiis mutawaatira oo fara badan oo saxaabo badanay soo warisay qur'aankana saasaa loogu tilmaamay ina acطaynaaka alkawhar ciddii shareecadii nebiga ka cabtay ilaa shareecadu waxay ka dhigantahay sidii biyo la cabbaayo kale oo lagu oombeelaye e darka nebigana aakhiro way ka cabbi doonaan shareecadii nebiga ciddii ka cabtay ee ku dhaqantay ee ku camal fashay darka nebigana aakhiro way ka cabbi doonaan jacalana allahu minhum fasalli lirabbika wanxar ilaahay wuxuu yidhi rabbigaa daraaddii wax u gowrac ilaahay fasalli lirabbika rabbigaa aawadii u tuko wanxar rabbigaa dartiina wax u gowrac fasalli lirabbika waa ilaahay u tuko cid kale ha u tukan gowracana ilaahay wax u gowrac cidaan allah ahayn in wax loo gowracaa yacni marka ma bannaana gowraca iyo salaada waa la ysku lamaaneeya qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi اlcaalamiin saasaa la ysugu lala salaadda iyo gowraca marka gowracu shani weyn buu leeyihi marka gowraca ilaahay cidaan ahayn wax loo gowracayo oo lagu weynaynayo oo wax lagaga doonaayo oo qurbaan iyo dhowaansho lagaga rabo oo barako lagaga rabo yacni cidaan allah ahayn loo gowracayo waxay noqonaysaa shirki bay noqonaysaa waa nooc gaalnimo ah weeye waa shirki waa gaalnimo waa salaaddii in ilaahay cidaan ahayn loo tukado kaley ka dhiganta marka gowraca waa in ilaahay loo khaas yeelaa sida salaadaba rabbi loogu gaar yeelay ina shaani'aka huwa alabtar ka marka adiga ku nacayee ku cadhoonaya isaga ayaa goblana isaga ayaa goblana oo cidhibtiisu go-anta nebi moxamed cidhibtiisu ma go'na gaalada qaarkood baa waxay yidhaahdeen markii nebiga sala allahu alayh wasalam inamadii u kacaami waayeen oo inamaduu nebigu dhalay way saqiireen hablihii baa kacaamay habluhuu nebigu dhalay sala allahu alayh wasalam waa kacaameen gaaladii waxay yidhaahdeen waa goblan oo waxay u qabeen gaaladu hadduu ruuxu hadduu ninku markaa hablo leeyahay oo aanu inama lahayn inuu goblan yahay u qabeen inuu goblan yahay ayay u qabeen soomaaliduba waa yidhaahdaan hadduu sagaal hablood leeyahay oo aanu inama lahayn waa goblan bay yidhahdaan waa caadadii carbeed ee gaalada carbeed yaqaaneen laakiin waa waxaan jirin waxaas yani waxaa weeye caqibka yani waxaa laga eegaa qofka markaa tafiirtiisa ayaa laga eegaa ruuxii aan ubad lahayn baa markaysa waxaa goblan laakiin ruux markaa ubad lihi goblan markaa ma noqonaayo ama habla ha yeesho ama inama ha yeeshe yani saas yadaa wey marka waxay yidhaahdeen waa goblane waxaynu la sugaynaa geeridaanu la sugaynaa bay yidhahdeen natarabasu bihi rayba almanuun ya geeridaanu la sugaynaa bay yidhahdeen markaasuu ilaahay wuxuu uhi ina shaani'aka huwa alabtar ku adiga ku cadhoonaya ee ku nacaya kaasaa goblan ah oo cidhibla nebi maxamed ma cidhibla saas aawadeed gaaladii waa weynayd ee nebiga colaadinaysay bal maanta markaysagaa cid tafiirtoodu caan tahay bal sheega cid la odhanaayo yacni waxaa weeye waa ilmo abulahab waa reer abulahab ya ama la odhanayo waa reer abujahal ya ama wax la mida ama la odhanayo waa reer ubay ibnu khalaf ya marka waxa weeye nebi moxamed sala allahu alayh wasalam hadh iyo habeen baa la xusaya goor kastaa la xusaya salaad kastaa lagu addimaya wa ashhadu anna muxamadan rasuulu اllah addimaadda la addimayo iqaamada la qiimayo khudbadda la khudbadaynayo salaada la tukanayo midna asixi mayso haddaan markaa shahaadada markaa risaalada nebiga la qiraayo aan lagu dhawaaqin oo la qirin bismi illaahi araxmaan araxiim inaa acطaynaaka alkawhar annagu waxaanu ku siinay khayr fara badan ama inaa acطaynaaka adiga waxaanu ku siinay alkawhara yacni darkii ayaanu ku siinay khayrka badnaa fasalli lirabbika u tuko rabbigaa wanxar rabbigaana wax u gowrac waa marka waxa weeye udxadii yani markaa la la qalaayey bay culamada qaarkood ku fasireen fasalli lirabbikana waxay yidhahdeen waa salaatu ciidi naxri yani waxa weeye salaatulciidka weeye maalinta markaa yowmu naxriga ama ciidu naxriga la tukado gowracuna waa gowracii udxada la gowracayey bay culammada qaar ku fasireen oo sidaa aayadda loo kala horraysiiyeenee loo kala horraysiinaya salaadda ciidda marka la tukado dabadeed ayaa gowraca lala imanayaa yani marka udxada ah lala imanaya laakiin udxada lama hormarin karo oo salaada salaadda ciidda lagama hormarin karo sidaas waa in loo kala horraysiya ay u kala horrayso culamada qaarna waa camimeen oo waxay yidhahdeen salaad kasta iyo gowrac kasta ayaa soo gelaya ilaahay dartii un u sameyn cid kale ha u samayn ina shaani'aka ka adiga ku nacaya ee kula colloobaya huwa alabtar isaga ayaa yani goblan ah oo bimacnaa yani markaa khayrkiisu uu go-an yahay oo markaa khayr yani markaa cidhibtiisu ay go-aysaa waxaa suuradda ilaahay ku khatimay ina shaani'aka huwa alabtar shaanicu waa almubqid oo shani'ahu bimacnaa abgadahu waa nacay oo waa la colloobay marka ka ku nacaya ee kula colloobaya isagaa goblan ah oo dabar go'aya ama isagaa khayr ka dabar go'ay abtarku waa saas almunqaicu can kulli khayrna culamada qaar waa ku fasireen laakiin asal ahaan waa almunqaicu alcaqib waa ka cidhibtiisu go'day oo goblamay weeyi waxay culammadu ka qaataan cidda sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam la collowdaa oo bidco iyo baadi la timaadaa inay nasiib ku leedahay abtariyada saas yadaa bay ka qaataan abubakar ibnu cayaash sheekhii muxadiska ahaa ee qaarigana ahaa shucbay qura'du u yaqaaniin laakiin muxadisiintu waxay yidhaahdaan isim aan abubakar ahayn ma laha sida muqararka ku ah kutubta musطalaxu lxadiiska aad ku arki karto yani kutubta musطalaxa oo waxay u mihaaliyaan man kunyatuhu ismuh kay kunyadiisu magiciisa tahay oo kunyaduba magac u tahay ayay u tusaaleeyaan abubakar ibnu cayaash iyo ruwaad kaleba quraaduse waxay u yaqaaniin shucba ayay u yaqaaniin magiciisu inuu yahay wuxuu yidhi markuu ka warramayey warafacnaa laka dikraka iyo ina shaani'aka huwa alabtar wuxuu yidhi cidda sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam noolaysaa oo dariiqii nebiga raacdaa nasiib waxay ku leedahay buu yidhi warafacnaa laka dikrak sideedaba wuxuu yidhi man jalasa julisa ilay kii fadhiistooo yidhaahdo waxbaan sheegayaa dadku waa u fadhiistaanoo waa dhegaystaan laakiin waxay ku kala duwan yihiin yacnii raadka dambe ka hadhayay ku kala duwan yihiin marka kii sunnada nebiga noolaynayey nasiib isagu wuxuu ku yeelanayaa warafacnaa laka dikrak oo ilaahay baa dikrigiisa korraysiinaya kii sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam khilaafoo bidac la yimaada iyo bidcooyin iyo baatil ila ruux kasta oo bidco la yimaada qayb sunnada ka miduu necab yahay oo dhibsanaya in la sheego isaguna wuxuu nasiib ku yeelanayaa ina shaani'aka huwa alabtar taasuu nasiib ku yeelanaya marka waxa lagu irtifaacaye lagu kor noqonayaa waa qumanaanta sharciga lagu quman yahay إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وتحديث صحيحة النبي كوري صلى الله عليه وسلم إلهي كتاب كان ضدب كوكر رئيسين يا كوكر يليا قارن هوسبو أقول marka waxaa laga qaadanayaa in sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam la jeclaado oo la raaco oo lagu camal falo oo loo gargaaro dadka loogu yeedho si aan abtariyadaa loogu dhicin oo waciidada ku soo arooray khilaafka sunnada nebiga la khilaafayo si aan markaa loogu dhicin والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك